hay-ad taabacsan qaramada midoobey ayaa sheegtay in afar doonyood oo tahriibayaal saarnaayeen ku qalimeen badaha mara yemen iyo jabuuti laba ruux ayaa dhintay kalena waa la la-yahay kadib markii laba doon ay kula qalimeen meel u dhow waddanka yemen afhayeenka hay-adda socdaalka ee qaramada midoobey tamiim elian ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta associated barret wuxuu intaasi ku daray in laba doonyood oo kale iyaguna qalimeen ay soo badbaadiyeen dadkii saarnaa dhacdadan ayaana dhacday habeennimadii khamiista sida ay jimcaha shaacisay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobey isla habeenkaasi laba doon oo kale ayaa ku qalimay biyaha jabuuti meydadka laba tahriibyaal ah ayaa la helay halka dhammaan rakaabkii kale la badbaadiyey sida uu sheegay elian wuxuu yidhi cabdisatar isof madaxa xafiiska i o m ee yemen dabaylo xoogan ayaa sababay in labada doon ee ku qalimay xeebaha jabuuti ay rogmadaan markii ay safarkooda badda bilaabayeen sidoo kale waxaa iyana la xaqiijiyey in doonida saddexaad ay ku qalimantay meel u dhow degmada dhowab ee gobolka tays ee koonfur galbeed yemen ayaa iyana lagu sheegay inay siday soddon iyo kow tahriibayaal etoobiyaan iyo saddex shaqaale yemeni ah halka doonida afraad iyana ku qalibantay isla halka ay doonida saddexaad ku qalibantay waxayna ku socotay doonida afraad degmada ahwaar ee gobolka abyan iyadoo sideed boqol iyo konton tahriibayaal etoobiyaan ah iyo afar shaqaale yemeni ah haddaba sida lagu sheegay warbixinta ayom soo saartay bishan tirada dadka tahriibayaasha ee gaaray yemen waxay kor u dhaaftay sagaashan iyo toddoba kun laba boqol sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii saddex laab tiradii laba kun kow iyo labaatankii sanadkii hore tiradaasi waxay hoos uga dhacday wax ka yar lixdan iyo kow kun taasoo la rumaysan yahay inay sabab u tahay kormeer dheeraad ah oo lagu sameeyey biyaha tobankii sano ee lasoo dhaafay ugu yaraan laba kun iyo siddeetan iyo laba tahriibiyaal ah ayaa ku lumay marinkan kuwaasi oo lix boqol sagaashan iyo saddex ka mid ah la xaqiijiyey inay badda ku dhinteen sida laga soo xigtay i o m qiyaastii saddex boqol iyo siddeetan kun tahriibiyaal ah ayaa haatan ku sugan gudaha yemen si kastaba dalka yemen ayaa ah mari muhiim ah oo ay tahriibyaal ka socda bariga afrika iyo geeska afrika u maraan si ay shaqo uga helaan dalalka khaliijka ayadoo sanad kasta ay boqolaal kun ku safraan wadadan halista ah ee laga diiwaan geliyo kiisaska qalibanka doonyaha waxaana keena badana iyaga oo la safra naaquudayaal ku shaqaysta tahriibinta ah oo adeegsada doonyo buux dhaafiyey oo badda maraya iyagoo ka tallaabaya badda cas ama gacanka cadan